بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdulwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix binu fawsaan alfawsaan waxaan soo gaarnay baabu taxdiiri min shari lisaan kan wuxuu u baab yahay ka digid laga digo dhibka carabka uu keeno iyo shartiisa iyo qowlillaahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما addoomada alle waa kuwa dhulka dushiisa ku socda hawnan si xasillooni ah oo tawaaduc uu ku jiro laakiin macnaheedu ma ahaynay sidii dad xanuunsan oo kale u soconayaan wa idaa khaatabahum aljaahiluuna haddii ay afxumeeyaan kuwa jaahiliyiinta ah kalama hor yimaadaan waxa lagu sameeye oo kale ee way iska cafiyaan oo iska saamaxaan qaaluu waxay yidhaahdaan salaamaa nabadgelyo yacni hadal toosan bay ku hadlaan oo ay kaga badbaadaan wixii dhib ah sheekh fawsaan wuxuu yidhi tilmaamaha addoommada alle waxaa ka mid ah inay mutawaadiciin yihiin oo ay tawaaducaan oo alle isu dulleeyaan oo aanay isqaadqaadin oo isweyneynin wuxuuna alle ku tilmaamay inay dhulka dushiisa socdaan si xasollooni ah iyadoo wax isla weyniya aanay ku jirin iyo isqaadqaad laakiin qof mutawaadica siduu u socdo unbay u socdaan allana wuxuu yidhi asagoo muuminiinta tilmaamaya wa idaa khaatabahum aljaahiluuna jaahiliinta waxaa laga wadaa buu leeyahy shiikhu hadda meeshan waxaa laga wadaa kuwa aan xilmiga lahayn oon dulqaadka lahayn ile jahligu marka qaarkood wuxuu noqdaa midka kasoo horjeeda cilmiga yani waa cilmi la-aan marna waa dulqaad la-aan marka dadka wax magaratada ahi marka ay af xumeeyaan kuma celiyaan warkoodii oo kale ee farahay ka qaadaan markaasay yidhahdaan nabadgelyo nabadgelyo marka lagama wado nabadgelyada caadiga ahayd iyo salaanta caadiga ahayd waa salaam mutaaraka la yidhaahdaa macnaha aan isfaaruqna waayo oo waxay ku hadlayaan hadal ay ku helayaan inay dhibkii kaga nabad galaan kii marka doqonka ahaa hadalkiisii oo kale ugu jawaabi maayaan marka tilmaamahooda wanaagsan taasaa ka mid ah sida aayad kale alla uu yidhi wa idaa samicuu lagwa acraduu canhu waqaaluu lana acmaaluna walakum acmaalukum salaamun calaykum laa nabtagi aljaahiliin iyo qowlihi tacala alla qowlkiisa uu yidhi waidaa samicuu lagwa acraduu canhu dadka waa wanaagsan ee mu'miniinta ahlu kitaabka ah haddii ay maqlaan hadal macno darra ah oo laqwi ah acraduu canhu way ka jeedsadaan wa qaaluu waxayna yidhaahdaan lanaa acmaaluna walakum acmaalukum idinkuna camalladiina aad leedihiin annaguna camalladeennaan leenahay idinkuna camalladiina aad leedihiin salaamun calaykum bay yidhaahdaan nabadgelyo waa tii mutaarakada ah haddaad sheegayne laa nabtagi ljaahiliin annagu jaahiliinta dooni mayna yidhaahdaan marka sheikhu wuxuu leeyahay ayaddan waxay tilmaamaysaa kuwa ahlukitaabki ka mid a oo mu'miniina oo qur-aanka rumaysan oo rasuulka rumaysan sal alla alay slam sida allou yidhi faaladiina aataynaahum alkitaaba yu'minuuna bihi kuwa aan kitaabka siinay way rumeeyaan qur-aanka wa min haa ulaa'i kuwa gaalada qoraysheedna waxaa ka mid a man yu'minu bihi kuwa maaragta qur-aanka rumeeya waxaa kaloo lagu fasiray in kuwa hore laga wado dadkii horreeyey ahlu kitaabka ahaa oo intaan rasuulkaba la soo dirin iyay hore usii rumeeyeen kuwa dambana in laga wado kuwii ahlu kitaabka ahaa oo waktigii rasuulka sal ly slm joogay sida cabdullahi bn salaam oo kale iyo alla qowlkiisa uu yidhi maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qofku kuma hadlo hadal ilaa hadduu ku hadlaba ladayhi waxaa agtiisa ah raqiibun mid xaafid ah malag xaafid ah oo hadalkiisa maaragtay dhowraaya oo qoraaya catiidun oo xaadir ah oo loo diyaariyay arrinkaas marka laba malag baa wax qoraysa sheekh fuusaan markuu wuxuu leeyahay taasi waxay daliil u tahay in hadalka qofku uu ku hadlaayo ee ka soo fulaaya kulligiis la qoraayo hadalka wanaagsan waxaa qora malagga waxyaabaha wanaagsan qora hadalka xunna waxaa qora malagga waxyaabaha xun qora marka labadaas malag yaa wax walba qoraaya sida aayad kale aluu yidhi wa ina calaykum laxaafidiina idinka dushiinna waxaa ah kuwa wax xifdiya oo malaa'ig ah kiraaman kaatibina oo karaamo badan oo haddana wax qora yani xaafidiin marka waxaa laga wadaa camaladiinay ay xifdinayaan oo weeleynayaan iyo waxaad ku hadlaysaan wixii wanaago aad samaynaysaan iyo wixii xumaano aad samaynaysaan kulli way wada qoraayaan hadallada aad ku hadlayso meel cidlaa dhici maayaan hadday hadallo wanaagsan yihiin sida xuska allo oo kale xasanaadkaadii baa lagu daraa waa lagu qoraa haddii hadallo xun ay yihiin oo xan iyo isku diradiraale iyo cay iyo wax noocaas oo kale ay tahay xumaantaadii sayi-aadkaadii baa lagu daraa marka ka digtoonow kabaa'irta carabka uu keeno sababto waa wax lagu qoraayo meel cidlaa dhici maayaan can abi hurayrata radia allahu canhu marfuucan man kana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut akhrajaah abu hureyre waxaa laga wariyey allah ka raali noqde xadiisku isagoo marfuuca ou rasuulka ka warinayo sal alla ly slama qofkii rumaysan allah iyo maalinkii dambeeye oo qiyaamaha khayr ha ku hadlo iyo wanaag ama ha iska aamuso bukhaariyo muslim baa wariyey xufuusan wuxuu leeyahay kani waa dardaaran oo rasuulka sal ly slama dadkii la dardaarmaayo qofkii alle iyo qiyaamaha rumaysan oo iimaankiisa uu dhammaystiran yahay khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso yani waxaan khayr hayn isu ku hadlin waay macnuhu qofku waa inuu ka fekeraa wax uu doonayo inuu ku hadlo haddii hadalku uu khayr yahay ha ku hadlo hadduu shar yahana ha ka aamuso sababtoo ah kelimaddu meel cidlaa dhici mayso ama waa inaad adigu maaragtay ka faa'iido ama waa inaad ku khasaarto oo ay dembi kuu keento wax ka mudanna ma jiro in aada loo xabiso oo xabsigiisa la dheereeyo carabka bani aadamka marka aamusku waa nabadgelyo sida maaragtay masal ku jirtay badana kelmad qofka gaarsiisa halaag badanaana kelmad qofka ku tiraahda iska kaydaa yani haygu hadlin laakiin dadki dareen ma laha isma xakameeyaan walahumaa bukhaari muslim waxay wariyeen waxaana la sheegay xadiidku inuu afraadii bukhaari uu ka mid yahay can sahl bni sacdin radia allahu canhuma laga wariyey marfuucan isagoo xadiidku uu marfuuc yahay oo rasuulka sal slama loo kor yeelay wuxuu leeyahy rasuulka sal slama man yadman lii maa bayna laxyayhi wa maa bayna rijlayhi adman lahu ljanna qofkii ii damaano qaada inta u dhaxaysa labadiisa daan waa carabkii baa laga wadaa moogta uu ku hadlaaya afkiisi oo iska ilaaliya waxaan munaasabka u ahayn oo hadal lagu hadlo ah ama wax la cunoo xaaraana ah hadalka lagu hadlaayo mararka qaarkood waxaa soo gelayaba yani wax lagu gaaloobo iyo wamaa bayna rijlayhi labadiisa lugood dhexdooda inti ah qofkii ilaaliya oo ii damaano qaada inuu xaaraanta ka ilaaliyo waa xubinta taranka adman lahu adman lahu ljanna waxaan u kafaalo qaadaa oo u damaano qaadaa jannadii jannu gelaya qofkaas marka dadka meelaha laga asiibo waxaa ugu badan furuujtooda xubnahooda taranka iyo carabadooda qofkii marka labadaa ka nabad gala waa uu nabad galay kabaa'irtana badanaa waxba ka yimaadaanba meelahaasi ka yimaadaan waa afkii iyo farjigii marka afkii wuxuu ku hadlaa waa gaalnimo khamraa lagu cabaa ribaa lagu cunaa hablihii wanaagsanaaya wax looga sheegaa lagu qadfiyaa zinaya lagu sheegaa xoolo agoon baa lagu cunaa si dulmi ah marka waa afkii iyo carabkii kuwaas zinada iyo liwaadkuna waxay ka yimaadaan waa farjiga waa xubinta taranka marka qofkii iska ilaaliya qadafkii iyo xantii iyo caaydii iyo way u sahlan tahay inuu dilkii iska ilaaliyo ilaa isaguna waa kabiire qofkii iska ilaaliya khamrada cabiddeeda wuxuu mudan yahay inuu iska ilaaliyo inuu iibiyo ile haddii aad iibiso xaaraantii waad cunaysaa moogta marka qofka khamrada iska ilaalinaya badanaa xaaraantiin waa iska ilaalinaya qofkii ribada cunideeda iska ilaaliya dee ribo marka kuma mucaamaloodo oo dadka ribo kama qaato ile waxaa maaragtay ribada loogu mucaamaloonayo waa in hadhow wax lagu cuno oo tasaruf wax cunida uu meesha yimaado marka sidaa darteed dembiyadii oo dhanbu qofkaasi ka joogsadaa waay macnuhu sidaasaa marka jannadii loogu damaano qaaday siduu ibnu cabdibari uu leeyahay markuu xadiidkan sharxaayo marka qofkii carabkii iyo farjigiisa ilaaliya jannadii baa loo damaano qaaday mu'miniintii iimaankoodu dhammaystirnaa markii laga hadlayay waxaa tilmaamoodii ka mid ahaa waladiina hum lifuruujihim xaafiduun kuwa maaragtay xubnahooda taranka ilaaliya ilaa calaa aswaajihim haweenkooda aysan ka ilaalinayn moogiye aw maa malakta iimaanhum wixii gacnahooda hanteen moogiye hadda zamankan wax maaragtay mulkulyamiin la yidhaahda maba jiraan fa innahum hayru maluumiina iyagu markaa kuwa la eedeeya maaha markay aswaajtooda ama mulkulyamiinkooda maaragtay ay u tagaan qofku marka carabkiisa iyo farjigiisa ilaaliya oo ka ilaaliya wixii xaaraanta ahaa rasuulku sal slam wuxuu u damaano qaaday jannadii qofkii aan ilaalinna oo xaaraantii ka ilaalin waayana waxaa loogu goodiyey naarti wa can sufyaana bni cabdillaahi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala inuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulkii allow maa akhwafu maa takhaafu calaya waxyaabaha aad iigu cabsi badan tahay maxay yihiin fa akhada bilisaani nafsihi markaasaa rasuulku sal slam carabkiisii qabtay tusaale fiican buu siinayaa hadalkaliya kuma ekaysan rasuulku sal slam ee carabkiisii buu qabtay uma qaala wuxuu yidhi rasuulku sal slam kufa calayka haadaa kan iska qaba buu yidhi yuusan kugu soo fakanin marka xadiidka waxaa wariyey axmed iyo tirmidi qaala tirmidiyu xasanun saxiix xadiidka waa xasan oo saxiixa sheekh albaanina waa saxiix buu yidhi xadiidkaas sheekh fasa marka wuxuu leeyahay xadiidku wuxuu ku tusinayaa khatarta carabku uu leeyahay waa inaad marka aad uga digtoonaadaa waa inaad aada uga digtoonaataa sababtoo waa hub laba af leh ama waa ku dilayaa ama cadowgaadi baad adigu ku dilaysaa carabkaada marka waa inaad ilaalisaa sida hubka loo ilaaliyo kale si hubkaas uusan kugu dhicin adiga yani nabadgelyada hubkaas iyo inuu meel nabadgelya yaallo iyo inaan si xun loo isticmaalin iyo qofku u ilaaliyaa hubkiisa carabkuna waa sidoo kale iska ilaali oo iska qabo haddii kale wuu ku halaagayaa sida mararka qaarkood hubka uu qofkiisa u halaago qofka aan maaragtay iska ilaalin nin gabyaa ahaa wuxuu yidhi yamuutu lfataa min casratin bilisaanihi walaysa yamuutu almar'u min casrati rijli facasratuhu min fiihi tarmi bira'sihi wacasratuhu birijli tabra calaa mahali wuxuu leeyahay qofku simbirraxashada carabkiisa waa uu u dhintaa laakiinse hadduu kufo oo kufid caadiya iyo simbirraxasho caadiya oo xaggii lugihii ah uma dhinta buu leeyahay simbirraxashada marka afka xaggiisa ah oo carabkiisa ka timaada madax madax bay u tuuraysaa laakiin midda maaragtay lugta uga dhacda oo uu simbirraxanayo jugti ka soo gaartaa tartibtiib bay isaga raysataa mid kalena wuxuu yidhi ixfad lisaanaka ayuha alinsaanu laa yaldaqannaka inahu sucbaanu kam fi lmaqaabiri min qatiili lisaanihi kaana takhaafu liqaa'ahu shujcaanu carabkaada ilaali buu leeyahay qofkii oo baniaadamka ah yaanu ku qaniinin carabkaadu waa mas oo kale badanaa inta qabri u gashay carabkooda sababtii dadkaas marka qabriga u galay carabkaas wuxuu keensaday waxay ahaayeen dad geesiyaalku ay ka baqaan dagaalkooda laakiin sheekh fawsaan wuxuu leeyahay maanta dadka badankoodu wax aan maaragtay qiiliya qaalahayn maba yaqaanaan buu leeyahay waxaase shaqo ka dhigteen la iska daldalma un iyo xan iyo isku diradiraale iyo in dadkii maaragtay la jarxiyo xujo la-aan iyo qasad fiican oon meeshii jirin oo qofkaasi waa faasiq la iska yiraa ama waa ahlbidac la iska yiraahdo ama xaqdarro qofkii la yidhaaho waa gaal oo diinkaba kuma jiro si jaahilnimo ah waxaasaa dadka ku badan gaar ahaan marka dadka cilmiga loo tiiriyo oo talabta cilmiga ah waxaa loo baahanya inay digtoonaadaan oy allah ka cabsadaan oo haddii xataa dadka hadlaayaan ay iska fiiriyaan niyadda oo niyadduna u wanaagsan tahay dulmigana ay iska ilaaliyaan haddii xataa qof jarxinayaan ay ula jeedaan diinka alle inuu kor noqdo ee aanu dan gaara ka lahayn oo cilmi iyo cadli la isticmaalo wixiina cilmi loo leeyahay laga hadlaayey cadaaladdiina ay meesha jirtaa marka zamankan waxaa batay buu leeyahay in la yidhahdo war hebel maxaad ka leedahay war hadalkiisma kula fiican yahay dad hebel baad raacsanti hebel baad raacsantihiin annaguna hebel baan raacsannayo wax noocaas oo kale ah waxaas munaasab maahu leeshiyo weliba dadka dalabad cilmiga munaasab uma sii ah ee asalku wuxuu yahay qofku inuu allah maaragtay muraaqabeeyo cilmigiisa oo carabkiisa uu ilaaliyo ee maaha inuu dadka iska dhex dabaasho maaha waxay dabaalanayaan hadduu qof jaahil hadalkiis maqlana ha ka jeedsado yaanu danka gelin haddii badbaadada naftiinna aad rabtaan buu leeyahay cilmiga ku mashquula carabkiinnana ilaashada zamankan hadda lagu jiro waa zaman fitno gaar ahaan markii shubahaadku ay bateen waxaa dhici karta in fitnadu ay timaado iyadoo magac diin loo hugiye ama magac cilmi iyo culamo loo huginayo ka digtoonaada buu leeyahy shiikhu taas kuna mashquula cilmi raadintii iyo in daacadii alle lagu dadaalo iskana ilaaliya dadka maaragta biyaha calowga ah ka ugaarsada sababtoo ah waxbay ku weydiinayaan dantooduna waa maxay inay hadalkaa helaan ay ku danaystaan oo markaa ay dadku ku dhex faafiyaan hadalkiina lagu xambaaro sida uu ahaa si ka duwan oo qofki loo tiiriyo waxaanu ku hadlin maba kusii jirta buu leeyahy zamankan waxaa jira qalab wax lagu rikoorgareeyo oo hadalkaadii maaragtay lagu rikoorgaraynaayo adoon ogeyn danta u leeyahan waa maxay inuu macnaha qaladkaa helo ama hadalkaada dad kale lagu dulmiyo walahu tirmidi wuxuu leeyahay oo uu wariyey wasaxaxahu uuna ku xukumay inuu saxiix yahay xadiidkaasu can mucaadin radia allahu canhu laga warinaayo qultu waxaan idin buu leeyahay mucaad ibnu jabal yaa rasuul allah rasuulka allow wa innaa la mu'aakhaduuna bimaa natakalamu bihi miyaana loo qabanaya annaga waxaan ku hadlayno qaala wuxuu yidhi rasuulku sal ly slam sakiladka ummuk hooyadaa kuweysayay yaa mucaad mucaadow wahal yakubu nnaasa calaa wujuuhihim aw qaala calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim dadka weji weji ama sansan naartii ma ugu tuuraa waxaan ahayn wixii carabadoodu ay soo gurteen oo ay kasbadeen xadiidka tirmidi iyo nasaa'i baa wariyey fi lkubraa iyo ibnu maaja sheekh albanina waa saxiix buu yidhi walahu tirmidi wuxuu wariyey can abi saciidin uu ka wariyey radia allahu canhu marfuucan isagoo xadiidkaasuu marfuuc yahay idaa asbaxa bnu aadam haddii maarat qofka bani aadamka ahi u waabariisto fa ina alacdaa'a kullahaa tukafiru lisaana xubnihii oo dhani dhammaantood waxay isu dulleeyaan oo u tawaaducaan carabki taquulu waxay leeyihiin xubnahaasi ittaqi illaaha fiina war alla nooga cabso fa innamaa naxnu bika annugu adigan kugu tacalluqnaa oo haddaad toosnaatana waan toosnaanaynaa haddaad qallocatana waan qallocanaynaa in istaqamta istaqamna haddii aad toosnaato carabow annaguna waan toosnaanaynaa wa in icwajajta haddii aad leexato oo dariiqii hanuunka ka leexato icwajajnaa annaguna waan qalloocannaa oo waan leexannaa xaqii hanuunkii baan ka leexannaa annagoo adiga kugu dayanayna marka alla nooga cabso oo xuquuqdeenna ilaali marka carabku qalbiga isagaa ka tarjuma sidii qalbigaba loogu sheegay in haddii uu hagaago maaragtay xubnaha kale hagaagaan yaa lisaankiina uu sidaasoo kale u yahay ile isaguu tarjumaan u yahay mogta qalbigiibuu tarjumaan u yahay qowluhu tukafir meesha uu leeyahay ay tadillu wa takhdac saasaa lagu fasira way isu dulaysaa way u khuduucdaa sheekh fawsaan marka labadii xadiid buu sharxayaa xadiidkii mucaad wuxuu leeyahay yani siyaaq dheer buu ku soo arooray iyadoo mucaad uu safar kula jiro rasuulka sal ly slam oo wuxuu weydiiyey mucaad baa wuxuu weydiinaa rasuulka sal ly slam wax jannada gelinaya oo uu jannada ku galo oo sabab ugu noqda inuu jannadii galo sababna ugu noqda inuu naarti ka fogaado markaasaa rasuulka sal ly slam arrimahaas uu caddeeyey kadib uu maaragtay wuxuu ku yidhi rasuulka sal ly slam alaa ukhbiruka bimilaaki daalika kullihi ma aanan kuu sheegaynin oo aanan kuu khabraynin waxa kaas oo dhan kuu hanta adiga oo kuu soo kooba qaala wuxuu yidhi balaa alla ilah ii sheeg buu yidhi rasuulka allow qaala wuxuu yidhi kufa calayka haada kan iska qabo carabki markaasaa wuxuu yidhi mucaad yaa rasuullah rasuulka allow wa innaa la mu'aakhaduuna bimaa natakalamu bihi miyaana loo qabanaya waxaan ku hadalno qaala takiladka ummug hooyadaa kuweysaye yaa mucaad mucaadow marka asal ahaan takiladka ummuka yani waa kelimad habaar loogu talagalay oo macnaha adigu dhimo waayo macnaha ila hooya haddii kuweys macnaha waa dhimata adigaa dhinta mogta laakiin rasuulka sal slam taa uma qasdaaya hadda waxay iska noqotay mithaal bay iska noqotay yani waxaa lala yaaban yahay yani qaflada uu ku sugan yahay oo arrinkan uga sugan yahay waxaa sidoo kale la isticmaala weyxaka iyo weylaka iyo marka xaqiiqadana muu qastahay qofku marka wuxuu yidhi waan yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim aw qaala calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim dadka ma waxaa weji weji ama sansan ugu tuura naartii waxaan wax carabkoodu kasbada ahayn marka carabkii wuxuu ku hadlayaa waxaa laga dhigay sidii maaragtay wixii beerta laga soo guranayo o kale ile waxaan lagu gooyo geedaha iyo maaragtay cawska iyo wixii la goosanayo o dhan si uusan kaas wax goynayo uusan u kala soocaynin wax qalalan iyo wax qoyan iyo wax wanaagsan iyo wax xun iyo yaa dadka qaarkood carabadoodu ay wax walba isaga hadlayaan wax wanaagsan iyo wax xunba qofku marka waxaa dhici karta inuu daacaad fara badan sameeyo oo cibaadaad badan uu sameeyo laakiin haddana wuxuu iska baabiyo carabkiisu uu sababu noqdo in wixii o dhan ka baaba-aan dadkiibuu iska caynaya waa xamanaya markaasaa hadhow aakhiro xasanaadkiisii la qaadaya oo la siinaya dadki uu dulmiyey markii xasanaadkiisu ay dhammaadaanna dadkiibaa dembiyadoodii laga soo qaadaa oo isagii la saaraa markaasuu saas naarta ku galaa sida xadiis kaloo saxiixa ku jirta marka carabkiisii baa marka ninkaas dhib u geystay oo camalkiisi wanaagsanaayo dhan baabaash markaasaa camalkiisii dad kale aaday meel kale aaday dadkuu xantay iyo yaa camalkiisi u aaday marka dadka u necbaa yaaba maaragtay xasanaadkiisi qaadanaya xasanaadkan waxay ahayd in la ilaashado alluhu wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula walaa tubtiluu acmaalakum alla ateeca rasuulkiina ateeca camalladiinana ha burburinina haddii aad camal wanaagsan aad samayso ilaasho sida aad lacagtaadaba ugu dadaasho od u ilaashato oo aduga baqayso in maaragta lagaa xado ama ay kaa baaba'do acmaashaada yaa mudan oo ka owleysan lacagtii inaad ilaaliso aakhiro marka la tagana qofka gacmihiisa iyo lugihiisa yaa ku marag fura wacan abi hurayrata radia allahu canhu marfuucan abu hureyre waxaa laga wariyey allah ka raali noqdee isagoo xadiidkaas uu marfuuc yahay oo rasuulka sal slam uu ka warinayo in rasuulku yidhi sal alla ly slam ina alcabda la yatakalamu bilkalimati ma yatabayanu fiiha yazillu biha fi nnaari abcada abcada mima bayna almashriqi walmaqrib akhrajaah addoonku wuxuu ku hadlaa mararka qaarkood hadal buu ku hadlaa oo aanu iska hubinin oo uu markaa ku hoobto naartii hadalkaas sababtiis si ka dheer oo ka fog inta meesha qoraxda ku soo baxdo iyo meesha qoraxda u dhacdo intay isu jiraan oo kale wax ka sii badanba ibnu cabdibar wuxuu leeyahay waa hadalka uu ku hadlaayo qofkaasi nin jaa'ir aho madaxa agtiis oo dad muslima dulminaayo oo uu ninkii madaxdaa ku diraayo oo markaas ay dhici karto kii madaxdaa dadka inuu dhib u geysto ama uu dilaba marka qaarkood qofkii hadalka ku hadlaya inaanu intaas inay gaarto yacni qasadkiisu ahayn baa dhici karta laakiin marka qaarkood taasay gaarsiin kartaa sababta qofkani wax uu samaynayo adugu ma xukuntid markaasaa dembigii meesha ka yimid maaragtay qayb weyn aad ku yeelataa adugu oo dembigii lagu qoraa marka hadal aadan macnihiisa ka fiirsanin oo aadan ka fekerin ha ku hadlin marka maslaxadu ay muuqato oo inaad hadasho inay maslaxa ku jirto hadalkiina hadal fiican uu yahay uun keliya hadal weli tirmidiy tirmidi wuxuu leeyahay wasaxaxahu wuuna ku xukumay inuu saxiix yahay can bilaal ibni xaaris uu ka warinaayo saxaabiga ah radia allahu canhu marfuucan isagoo rasuulka kasii warinaya sal ly slam ina arajula qofkii la yatakalamu bilkelimati hadal buu ku hadlaa oo min ridwaanillaahi raallihaasho alla ah oo sabab ugu noqda in alla ka raali noqdo maa kaana yadunnu uma aanu malaynaynin oo aanu u malaynaynin an tabluqa maa balaqad inay gaarto meesha ay gaartay oo ah raallihashada alle uu alla uga raali noqonayay yaktubu allaahu lahu biha ridwaanahu ilaa yowmi yalqaahu oo alla uu ugu qoro kelimadaas sababteed raallihashadiisa ilaa qiyaamaha laga gaaro iyadana waxaa lagu fasira sida xadiidkii hore oo kale yani qof sultaana oo madaxa yuu macnaha agtiisa ku hadlayaa taas xaggii macnaha shartaa laga hadlayay laakiin hadda labada dhinacba waa la sheegay wixii wanaagsanaayo wixii xumaaba tan wanaagsan marka waxay sheegeen culammadu in madaxa uu u imaanayo oo uu dulmigii ka celinaayo oo dhiig inuu daadiye rabay ama inuu xoolo qaate rabay ama macsi alle inuu gala rabay yuu ka celinayaa ama qof taag daran oo aan maaragtay muraadkiisa gaarsiisan karin ninkii madaxda ahaa yuu u shafiicaya markaasaa taasi waxay sabab ugu noqonaysaa in alla uu raalli ka noqdo wa ina arajula qofku la yatakalamu bilkelimati inuu hadalku hadlaa dhici karta min sakhat illaahi oo cara alla ah maa kaana yadunnu aan u malaynaynin an tabluqa kelmaddaas inay gaarto maa balagad waxa ay gaartay oo yaktubu allahu lahu biha sakhatahu ilaa yowmi yalqaah oo alla uu caradiisa ugu qoro qofkaas ilaa maalinkuu kala kulmaayo qiyaamo ah iyadana waxaa lagu fasiray inuu daalimkii jawrkiisa iyo dulmigiisa uu kaalmaynaayo oo uu kula hadlaayo hadal alla maaragtay u caroodo waxaa kaloo lagu fasiray hadalla xuno oo maaragtay qubxi ah inuu qofkii ku hadlo taasoo marka isagoo aanu islahayn meeshaasi kula gaari doontaa xadiidkan marka bilaal ibnu xaaris laga wariyey wuxuu lahaa sabab buu lahaa oo muqadimaha ka horreysay oo raawigu uu sheegaya calqaamat ibnu waqaas ahaa wuxuu leeyahay mara bihi rajulun lahu sharafun waxaa calqama ibnu waqaas soo maray nin sharaf leh oo cidda sharaf ku leh markaasaa calqama wuxuu ku yidhi inna laka raximan oo inna laka xaqa yani qaraabanimo yaad adigu maaragtay igu leedahay xaqna waad igu leedahay marka inaan kuu naseexeeyo waad iga mudan tahay wa innii ra'ytuka waxaan ku arkay tadkhulu calaa haaulaai almaraa nimankaa madaxdaa inaad u gelayso o u tegayso wa tatakalamu cindahum bimaa shaaa allahu an tatakalamu bihi oo agtooda aad ku hadlayso wixii alla uu doono inaad ku hadasho wa innii samictu bilaal ibnu xaaris baan maqlay markaasuu xadiidkan keenay marka walimuslim waxaa laga wariyey can jundub ibni cabdillaahi radia allahu canhu marfuucan iyadoo jundub laga warinaayo xadiidkaas oo isaguna rasuulka kasii warinayo sal l slm anna rajulan nin qaala inuu yidhi wallaahi laa yakfiru allahu lifulaan allan ku dhaartaye alla u dhaafi maayo hebel dembigiisa lama dhaafayo dembi weyn buu galay ninkani allan u dhaafi maayo alluu marka iska xukumayaaba fa qaala allahu caza wajal markaas alla wuxuu yidhi man da aladii yata'allaa calaya waa kee midka igu dhaaranaya aniga anlaa akfira lifulaanin inaan hebel dembigiisa dhaafaynin innii qad kafartu lahu anuu ninkaa saa lagu yidhi dembigiisi waan dhaafay wa axbadtu camalaka adiga camalkaadina waan buriyey sababtoo ah hadal xun baad ku hadashay xasanaadkiisao dhan meesha waa baabi'een sababtoo ah sayi-aad xun buu la yimid oo inuu alla maarata ku dhaarta ah inaanu hebel u dhaafaynin waxaa kaloo dhici karta sida culamada xadiidka sharxay ay sheegeen in haddii wax kale ay ka dhaceen oo markuu hadalkaas xun ku hadlay kadib haddana wax sabab u ah inuu diinkii ka baxaba uu ku hadlay ama uu la yimid culamada qaarkoodna waxay leeyihiin in sharciga innaga naga horreeyey saas ahaabaa dhici karta xukunkoodu saas aha haddii saas u dhaartaan oo maaragtay gardarrada noocaasoo kale ay sameeyaan oy allar ku dhiiradaan in macnaha camalkooda uu buraayaba waruya waxaa la weriya buu leeyahay ana alqaa'ila rajulun caabid ninka sidaa ku hadlay inuu ah nin cibaado badan markaasuu nin maaragtay iska tacbaana oo macaasidii dhex dabaasha yuu saa kula hadlaaya qaala abu hureyra abu hureyra wuxuu yidhi takalama bikelimatin ninkaasi wuxuu ku hadlay kelimad buu ku hadlay awbaqad dunyaahu wa aakhiratah baabi'isay adduunkiisii iyo aakhiradiisiiba qaybtan dambe marka abu hureyre hadalkiisa ah abu daawuud baa weriyey laakiin qaybtii hore waxaa weriyey muslim baa weriyey sheekh fawsaan wuxuu leeyahay xadiidtani dhammaan waxay ku saabsan yihiin kelimaddii wanaagsanayd iyo kelimaddii xumayd allana wuxuu yidhi suuratu ibraahim alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan tayibatan ka shajaratin tayibatin asluhaa thaabitun wa farcuhaa fi samaa muwaadan arag baa la leeyahay sida alla uu tusaale u yeelay kelimad wanaagsan oo kelimadda tawxiidka oo laa ilaha illaahu ah inay ka shajaratin tayibatin ay la mid tahay oo macnaha furuucdeedii iyo laamaheedii geed wanaagsan ayay la mid tahay asluhaa thaabitun asalkeedu waa uu sugan yahay wa farcuhaa fi samaa farcigeedina xaggaasiyo cirku u baxa tu'tii ukulahaa miraheedii bay bixisaa kulla xiinin waqti kasta biidni rabbiha rabbigeed idankiisay ku bixisaa waa lagu intifaacaa acmaashii saalix ahayd ee maaragtay tawxiidka ka dhalatay yaa lagu intifaacaa sida geedkaa loogu intifaacaayo wayadribu allahu alamthaala linnaasi laclamu yatadakkaruun allana tusaalayaalka wuxuu u yeelaa dadkii si ay macnaha u xusuustaan wixii laga reebana ay uga joogaan wixii la faran ay ula yimaadaan wa mathalu kelimatin khabiisatin kelimad khabiisa ah mithaalkeedu wuxuu yahay ka shajaratin khabiisatin geed xun oo kale oo ijtusat min fowqi alardi laga siibay dhulka dushiisa oo xididadii laga siibay oo la rujiyey maa lahaa min qaraar oo aan qaraarba lahayn meelay ku sugnaata aan lahayn aayad kalu kaana marka shiikhu fawsaan man kaana yuriidu alcizata falilahi alcizatu jamiica ilayhi yascadu alkalimu atayibu qofkii cizo doonaaya cizo dhan allah iska leh alla xaggiisaana hadalkii wanaagsanaa wuu kor u noqdaa walcamalu saalixu yarfacuhu camalka wanaagsanaana waa u qaadaa kelmaddii buu qaadaa marka hadalkii wanaagsanaa xagga alle ayuu maarata aadaa haddii camal saalixa ula socdo sababtoo hadalkii lagu hadlaahay maarata qofka kuma filla haddaan camal uusan jirin axaadiista marka waxaa ku jirta in hadalkii wanaagsanaa raallihaashada alle lagu helaayo ilaa maalinka qiyaamo laga gaaro hadalkii xumaana marka qaarkood lagu mudanaayo caradii alle ilaa maalinka qiyaamo laga gaaro kelimadda wanaagsanna alla uu addoonka darajaad kor ugu qaado kelimadda xunna ay mararka qaarkood naartii inuu ku hoobto sababu noqoto weliba hoobasho aad u dheer oo u fog oo yacni ka badan inta maarata meesha qoraxdu ka soo baxday meesha u dhacdo isu jiraan oo kale axaadiistaas dhowrka ah ee shiikhu uu sheegay waxaa ku jirta kadigid laga digaayo maaragtay hadalka khatartiisa lana caddaynayo hadalka aan khayrka lahayn in laga aamusaahi inay wanaagsantahy xadiidka ugu dambeeya laakiin ee abi hureyre laga wariyey inuu yidhi rasuulka aanan maqlay sal ly slama inuu yidhi rasuulka alleh ayaan maqlay sal ly slama isagoo leh kaana rajulaani fii bani israa'iila mutawaakiyayni laba nin baa saaxiibba ahaa oo reer bani israa'iil ahaa fa kaana axaduhumaa yudnibu walaakharu mujtahidun fi lcibaada midkood waa iska dhex dabaalan jira dembiyada kan kalena cibaadaduu ku dadaali jiro u go'ay fa kaana laa yazaalu lmujtahidu yara alaakhara cala dembi kama zuuli jirin buu leeyahay kii mujtahidkaa cibaadada ku dadaalaya inuu kii kala arko isagoo dembi ku taagan fa yaquulu wuxuu leeyahay aqsir ka joog dembigan iyo xumaanta fa wajadahu yooman calaa dembin maalin buu wuxuu arkay isagoo dembi ku jira faqaala wuxuu yidhi aqsir waryaa ka joog dembiga faqaala wuxuu yidhi khallinii wa rabbi ani iyo rabbiga isu keendaa buu yidhi abucista calaya raqiiba war maadaa maaragtay aniga i ilaaliya oo shaqo lagaaga dhigan aniga iga shaqayso faqaala wuxuu yidhi marka ninkii wuu xanaaqay ninkii caabidka ahaa oo cibaadada badnaa yaa xanaaqay wuxuu yidhi wallaahi laa yakfir allahu lak alla kuu dhaafi maayo allaan ku dhaartee alla kuu dhaafi maayo aw laa yudkiluka allahu aljanna ama wuxuu yidhi alla janno ku gelin maayo faqabada arwaaxahumaa alla marka ruuxdoodii yuu qabtay faijtamacaa cinda rabbi alcaalamiina waxay ku kulmeen alla agtiisa faqaala lihada almujtahidi kii cibaadada ku dadaali jira alla wuxuu ku yidhi akunta bii caalimaa miyaad aniga i garanaysa aw kunta calaa maa fii yadii qaadiraa mase waxa aniga gacanteyda ku jiraad adugu awooday oo markaa adiga celinaysaa marka inaan qofkan raba siiyo kii dembiilahaana wuxuu ku yidhi idhab fadkhul iljannata soco oo jannadii gal biraxmati ani naxariisteyda ku gal ile qofku maaragtay haddaanu gaalnimo ku dhicin iyo shirki waxaa dhici karta in alla u dhaafo dembigiisa laakiin in la kadsoomo ma aha wa qaala lilaakhari kii kale cibaadada aadka ugu dadaali jira laakiin hadalkaa xun ku hadlay ee alle maarata ku dhiiradaba wuxuu ku yidhi idhabuu bihi ila annaar naarta geeya buu yidhi kaas abu hureyra wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi latakalama bikalimatin awbaqa dunyaahu wa aakhirata wuxuu ku hadla ninkaasi hadal adduunyadiisii iyo aakhiradiisiiba baabi'iyey marka alluu maladii ku xumeeyey ninkaas adabtina waa ku dadaali waaye oo adabdarruu ku dhaqmay oo alluu maaragtay yani ku dhaaranaya inaan ninkaas dambiilaha loo dhaafaynin taasi ma bannaana maadaa fadliga alle maaragtay xakuma markaad ku dhaaranayso in ninkaas caasiga aan loo dambi dhaafaynin markaas alla wuxuu yidhi man da ladii yata'allaa calaya waa waa kee waa ayo midka aniga ugu dhaaranaya anlaa akfira lifulaanin inaan hebel aanu u dhaafin innii qad kafartu lahu wa axbadtu camalak isaga dembigiisa waan dhaafay adigana camalkaadii waan buriyey marka ninkaas saa u hadlay naxariista alluu ka quustay dadkiina naxariista alluu ka quusinaya edabtiina waa uu xumeeyey oo alla kama edab qaadanin hadalkiisa marka muxuu ku dambeeyey takallama bikalimatin awbaqat dunyaahu aakhirata sida abu hureyre uu yidhi wuxuu ku hadlay hadal adduunkiisii iyo aakhiradiisiiba baabi'iyey allahna badbaadiye lan hal kelimad iyo adduunkiisa iyo aakhiradiisiiba baabi'isay maxaad u malaynaysaa qofka carabkiisa iska sii daaya ee uu iska furan yahay markasta qofka muslimka marka waa inuu taa ku baraarugsanaado oo waxaa dhici karta qofku inuu camal fara badan oo wanaagsan uu sameeyo laakiinse carabkiisa uusan kontaroolin oo uusan iska xakamaynin markaasa carabki wax walba kaa baabi'inaya oo khayr aha marka waa inaad iska qabataa carabki carabka oo toosnaadaa waxay ka mid tahay khaslooyinka iimaanka ka mid tahay anas waxaa laga weriyey in rasuulku sal slm uu yidhi laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbuhu iimaanka qofku ma tooso ilaa qalbigiisa uu tooso oo qalbigiisa alle aqoontii iyo jacaylka alle iyo taacadii alle jacaylkeeda iyo nacaybka macsida alle iyo maaragtay weynidii alle iyo alle kacabsigii iyo rajadiisa iyo waxaas ilaahay qalbigiisa ku weynaadaan oo alle uu tala saarto walaa yastaqiimu qalbigu qalbigiisuna ma tooso xataa yastaqiima lisaanuhu ilaa carabkiisa uu ka tooso oo hadalkii xumaa iyo xaaraantii uu ka fogaado xantii iyo isku dirdirkii iyo beentii iyo dadkii oo lagu jeesjeeso iyo maarata hadallada akhlaaq xumada iyo uu iska ilaaliyo marka xadiidka imaam axmed baa wariyey sheekh albaanina waa xasan buu yiri hadalka marka haddii xataa aadan qof ku dhibaynin oo uu iska daldalan uu iska yahay iyo maaragtay qosol iyo dadku ha kugu qoslaani ay tahay khasaaray kugu noqonaysaa sababta waktigaadii baa lumaya laakiinse haddii hadalku uu xaaraan yahay kaa dhibkiisu marka waa uu cad yahay sababtoo ah wuxuu kuu keenayaa dembi iyo ciqaab marka waa inaad carabka iska qabato ilaa hadalka aad ku hadlayso iyo waxaad samaynayso waa la koobayaa waana la qoraayaa xataa waxa kugu soo dhacaya waa la qoraayaa buu leeya sheikhu wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online